إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen gobolka hiiraan dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxay maanta ka dhaceen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraray saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose qaraxyo ayaa lagu weeraray isbaaro ciidamada maamulka koonfur galbeed u tiilay magaalada baydhabo ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay duleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka taacsiyeysay geeridii mid ka mid ah nuqubada wilaayadaas dab xoogan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn ee dalka itoobiya mid ka mid ah xildhibaanada ay dowladda kenya ka dhisatay dhulka ay gumaysatay n f d ayaa ka hadlay afduubka ka socda gobolkaas iyo xildhibaan dhowaan la helay midkiisa fatahaadaha webiga shabeelle ayaa kala jartay isku socodka deegaano hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen gobolka hiiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalk ayaa wuxuu maanta dagaal ku dhex maray deegaan dhaca inta u dhexeysa degmada buuleburte iyo deegaanka halgan ee ka tirsan gobolka hiiraan wararkaan helayno ayaa sheegaya in dagaaladaasi si adag loogu jibiyey ciidamada dowladda federaalka islamarkaana lagu gaarsiiyey khasaare dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalk ayaa waxay maanta ka dhaceen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaalo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay maanta ka dhaceen duleed daxwaadley ee shabeellaha dhexe sida aan wararka ku helayno dagaalkaasi ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada afgooye ee shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo weeraray saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin degmada janaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen saldhigga ah ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ee deegaanka lambar lixdan dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax ku weeraray ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo isbaaro u tiilay xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo ciidamadan qaraxyada lagu weeraray ayaana waxaa soo gaaray khasaare kala duwan ku dhowaad toban askari oo ka tirsanaa ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalk ah ayaa lagu dilay dagaalo shal gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalk oo dhinaca iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada huwanta ah ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsanaa ciidamada burundi iyo kuwa dowladda federaalk ah ayaana halkaa lagu dilay halka sidoo kalena laga dhaawacay saddex iyo toban kale in ka badan afar jeer ayaa lagu jebiyey ciidamada huwanta ah ee weerarka kusoo qaaday deegaanka yaaqle ee dhacaduleedka degmada balcad laba maalin ka hor ayay ahayd markii isla deegaankan dagaal ka dhacay lagu jebiyey ciidamada huwanta ah iyadoo looga dilay shan askari oo saddex ka mid a ay ahaayeen ciidamada burundi halka sidoo kalena looga dhaawacay tiro intaas ka badan dhanka gobolka shabeellada hoosena howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalag ka fuliyeen degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray aadan geelle wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka tacsiyeysay geerida mid ka mid ah nuqabada wilaayadaas cabdifataax faarax ayaa ka waramaya rabbi ha u naxariistay waxaa dhowaan wilaayada islaamiga ah ee galguduud ku geeriyooday naqiib axmed dilixow jimcaale oo ka mid ah nuqabada wilaayadaas naqiibka ayaa u geeriyooday xanuun la soo darsay oo muddo u la xanuunsanaa waxa uuna ahaa naqiibka abubakar oo ka mid ah beelweyn tamursade naqiibka ayaa waxa uu aad uga dhex muuqday dadaaladii looga hortegayay xamladii ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayada waxaana geeridiisa ka tacsiyeyey mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab ugu horeyn waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid ayaa ka tacsiyey geerida ku timid naqiib axmed dili xow jimcaale oo ka mid ah nuqabada wilaayadaas isagoona dhanka kale ehelkii iyo muslimiintii uu ka tegay u sheegay inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dardargeliyaan dowrkii naqiibka ee ahaa difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib axmed dilaxow jimcaale naqiibkaasoo naqiib ama hogaamiye diineedna ahaa oo ummadda muslimiinta guud ahaana ugu tacsiyeynaynaa gaar ahaan beeshiisa ansaarta ah ee ogaaska beesha murunsada ugu horreeya ugaas cabdulaahi daahir axmed si gaara ehelkiisa iyo qaraabadiisii iyo carruurtiisa ugu tacsiyeynaynaa axmed dilaxow jimcaale wuxuu ahaa hogaanka dhaqanka soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa runtii tadlixiyaadkiisii dadaalkiisana aad iyo aad waxay usoo muuqatay xamladii labada sino ugu dambeysay gobollada dhexe lagu soo qaaday gaar ahaan galgaduud si gaara deegaamada beesha murunsada ay degto cadowga ay ka soo qaadeen ayuu aad iyo aad ugu muuqday waxaan leeyahay marka qabiilada ama beesha murunsada booskiisii iyo meeshii uu ka tegay iyo sakri ku aadanaa in la buuxiyo qof marka ummadda insha allahu tacaala kaalintiisii galayo in meeshaasi si degdega looga raadiyo soo kale waxaa dhankiisa ka tacsiyey ugaaska guud ee beesha murursade ugaas cabdulaahi daahir axmed kaasoo ka warramay waxa uu ahaa naqiibka sheegayna inuu ahaa mid aad u qalbi wanaagsan oo jecel nabadda ah iyo wanaagga inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maantay waxaan halkan uga hadlaynaa annagoo ah odayaasha murursade odageenni nabadoonkeenni naqiibkeenni dilixow axmed dilixow jimcaale waxaan leenahay ilaahay samriya iimaan allah naga siiyo ahladiisina waa uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay adigkana samriya iimaan allah idinka siiyo asagana janatulfirdows allah ha ugu bishaareeyo dadkana maarata annagana fidn gadaashiisa alla nama fidneeyo dilaxow jimca axmed dilaxow baa la yidhaha aabihiis a maarata magacaasu axmed dilaxow buu ku magac dheeraay laakiin waxaa la yidhaha axmed dilaxow jimcaale nin odaya oo akhyaara oo waxgaradahu ahaa waxaa la yidhi addiinu ithnaani siqaawatulyad wasifaau lqalbi nin qalbi saafiyahu ahaa oo qalbigii saafiyaha ummadda isugu mid tahay jecel nabadda iyo wanaagga haddii hadda cadowga maaragtay gaaladaahoo duulaana aad u necbow ahaa waa kuwan iyagana odayaasha beesha oo si wada jira uga tacsiyey geerida naqiibka kadibna u duceeyey ilaahay ha u naxariisto nabadoon axmed dulixow wuxuu ahay nabadoon khaymo badan oo daacada oo dadka dulmiga badan aan ahayn ka shaqeeya shareecada islaamka iyo kitaabka ilayso kor u noqo lahaayeen ka shaqeeya nin khaaliha uu ahay ilaahayna ha u naxariistaan leenahay ahaladuu ka baxayna waxaan leenahay ilaahay sabar iyo baan haynka siiyo axmed dilixow waxaan ka mid nahay beelweynta abakar ee uu nabadoonka ka ahay oo soo dooratay oo jeclaatay inuu u shaqeeyo kula uuna shaqeeyo shareecada ilaahay kitaabka ilahay inuu ku hogaamiyo naqiibkeeniyo wahay ilaahayga subxana wa tacala jannatulfirdows ha ugu bishaareeyo bacdigiis alla nama fidneeyo muslimiinta dhammaan sabar allaha ka siiyo allaha u naxariistay naqiibkan geeriyooday ayaa waxa uu kaalin ka qaatay halgankii looga hortagay xamladii xasan sheekh ee uu ku soo qaaday gobolka galgaduud kaasoo guuldaro kala kulmay mujaahidiinta shabaab iyo cimaamadleydii beelaha ee u istaagay ku dhaqanka iyo difaaca shareecada islaamka ee uu naqiibkan geeriyooday rabbi weyne ha u naxariistay qayb lixaadli ka ahaa dab xoogan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn ee dalka itoobiya sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan habeenkii xalay ayaa waxaa dab xoogan uu ka kacay suuqa ugu weyn ee dalka itoobiya oo ku yaala magaalada adis ababa ee caasimada dalkaasi goobo ganacsi oo badan ayaa lasoo warinayaa inay ku basbeeleen dabkii xalay ka kacay suuqa ugu weyn ee dalka itoobiya muuqaale iyo sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya baaxadda uu la egyahay dabka ilaa iyo hadda lama shaacinin khasaaraha rasmiga ah uu geystay dabka iyo waxa sababay intaba mid ka mid ah xildhibaanada ay dowladda kenya ka dhisatay dhulka ay gumaysato ee n f d ayaa ka hadlay afduubka ka socda gobolkaas ee xildhibaan dhowaan la helay meydkiisa tafaasiisha warkaasi waxaa inoo haya zakariya cumar xildhibaankan oo ka mid ah baarlamaanka dowladda kenya islamarkaana lagu magacaabo aadane kaynaan wehliye ayaa waxaa isagoo ka hadlayay afduubyada ka socda gobolkaasi islamarkaana ay geysanayaan ciidamada laamaha ammaanka ee dowladda kenya ayaa waxaa ugu horreyn uu ka warbixinayaa sida uu ku dhacay afduubka xildhibaan dhowaan meydkiisa la helay kaas oo uu tilmaamay inay raadinayeen wakhti dheer islamarkaana ay xidhiiro kala duwan la sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda kenya kuwaas oo uu tilmaamay inaysan ka helin wax jawaab rasmi ah oo ku aadan xildhibaanka iyo halka uu ku dambeeyey ilaa mar dambe lasoo helay isagoo mid ah run ahaantii arrin la yaab lahaa ka jirta eh, halka sidaas ogsoontihiin muddo hadda bil iyo intaasoo biri ah ayaa la afduubay eh, mudane yuusuf talfiyow oo xildhibaanka laga soo doortay degmada deelawad ilaa wakhtigu suhaay meel kastaan tagnay eh, meel kastaan warbixin gaarni xafiis kastoo dowladaan tagnay maxkamadaan tagnay wax sheeg waa la waay maxkamaddii waxay soo saartay inay dowladda oo dadka amniga ay baaritaan hagaajiyaan ayna maxkamadda war ku soo celiyaan tii wax rasmi ah weli kama soo bixin marka annagoo weli meel kastaba walbahaarka ku jirno raadinayna yaa habeen shalayna la dhahay meyd baa la keenay custaalka wajeer marka tii meydkii maadaama uu qof si xun loo dili jaraac badan baa loo geysan ahay waa soo saari waysay inay rasmi ahaan ay muujiso qofku u ahay isagoo hadalkiisa sii watay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya ay ka dhistay dhulka ay gumaysiga ku haysato ee n f d ayaa waxa uu tilmaamay inaysan marnaba raalli ka ahayn afduubkan sida joogtada ah kaga dhacaya dhulka ay xoogga ku haysato dowladda kenya isagoona arrintan ku eedeeyey inay ka dambeeyaan laamaha amniga ee dowladda kenya marka dadkaa la iska afduubaya maalin kastaba dad baa la afduubi leleh inay tahay mid sharci gafah mid dadweynaha u gafsan adduunkana aan ka jirin ana la ogolaan karin waxaa kaloo nu sheegi inaan amniga wadanka dadka amniga wadanka ay ku lug leeyihiin laakiin dadkaa la iska afduubaya ma yeelayn dadkaan la iska dilaya ma yeelayn kan waa la waay leleh hadalka xildhibaankan ka mid ah baarlamaanka dowladda kenya ee dhulka ay gumaysato ee n f d ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan la helay meydka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya kaas oo muddo dheer geeri iyo nolol toon ah aan lagu haynin warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan fatahaada webiga shabeelle ayaa kala jartay isku socodka deegaano hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka waramaya warkaasi cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya deegaano hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolkaas ayaa ku warmaya in halkaasi uu ku fatahay webiga shabeelle oo ka mid ah webiyada mara koonfurta dalka soomaaliya waxaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa xaaladda ka tagan deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu qeyb ka mid ah gobolka fatahaad ka waday webiga shabeelle fatahaadan uu sameeyey webiga ayaa saameyn adag ku yeelatay dadka ku dhaqan halkaasi waxaana sidoo kale gebi ahaanba go-doon galay tuulooyin gaaraya ilaa afar tuulo kuwaasoo dhammaantooda hoos yimaada magaalada jowhar sidoo kale waxaa kor u kacay qiimaha maciishadda maadaama ay istaageen badeecadihii tegi jiray deegaanadaas halka tacabkii beerahana ay fatahaaduhu baabi'iyeen mid ka mid ah dadka ku nool deegaanadaas ayaa ka warbixiyey fatahaadaha iyo saameynta ay ku hayaan bulshada inkastay ku tiirsan tahay macnaha fatahaadaha ugu shabeelle ay macnaha oo la daba joogo farta hurmay ay kusoo macnaha fatahaada kusoo gaso fatahaadaha si wanaagsan intaas oo mar ay kusoo laabto waayaanbo ay ay macnaha ay wax gaarsiiyaan ceelka cusub ilaa gaaleef tuulada gaaleef ilaa warciise ilaa waxa u ahay aad ay u saamaysan maaha farta hurmay waxaa la adeegsanayaa dooman matoorale aa la adeegsanayaa dadka ay adeegsanayaan qobolna waxay adeegsanayaan inay macnaha dhex maraan iyakoo naftooda macnaha waxay inay dhex maraan dadka aan awoodin inay intaas macnaha lacagta iska baxshaanay macnaha ay ku gudbaan doon doomanka motoorada waxay ku jiraan baraka dadka qaarkood waa ka baxeen tuulada ceelka cusub waa ka sikoodeen fatahaadaha kusoo sameeyey asay dib uga qaxeen macnaha si ay gabaal uga sikoodaan ay uga qaxeen dhanka bari ay uga baxeen maana waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay fatahaadaha uu sameynayo webiga shabeelle kaasoo saameyn adag ku reebay dadka ku nool meelaha uu maro warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa